laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka kenya oo midkood yahay wasiir ku-xigeen ayaa xalay xabsi ay u taxaabeen ciidamada amniga ee dalka kenya labada mudane oo lagu magacaabo ekowa ezuro iyo joset danok oo laga soo doorto gobolka ay degaan dadka turkaanada ayaa waxaa lagu eedeeyey inay dhiirigelin ku samaynayeen dadka turkaanada oo iyagu ka dambeeyey ciidamadii afartanka booliska ahaa ee toddobaadkii hore lagu dilay gobolka waqooyi galbeed kenya maxamed faarax shire waryahayaga ah gobolka waqooyi bari ayaa warbixintan noo soo diray ciidamada booliiska ee dalkani kenya ayaa xabsiga waxay u tixaabeen laba ka tirsan mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee dalkani kenya kuwaasay ku soo eedeeyeen inay hadallo dhiirigelin ah ku sameeyeen dalkii loo geystay afartan iyo sideeda ciidamada booliiska ka tirsan deegaanka turkana labadani mudane oo labaduba laga soo doorta deegaanka turkana oo kale ah eqwe ethuro iyo joseph danok ayaa waxay saxaafadda kula hadleen magaalada nairobi taasoo ay ku sheegeen in dadka deegaanka reer turkana ay ahaayeen kuwa isdufaacayay eqwe ethuro ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliiska dalkani kenya ay ahaayeen kuwa hub culus watay doonayeyna inay soo baabi'iyaan dadka deegaanka reer turkana dadka deegaanka reer turkanana ay noqdeen kuwa iska difaacay ciidamadaasi waxay go-aansadeen wuxuu ahaa inay si toosa u hareereeyaan dhammaan xaafadda ayagoo markaasi sito bambooyin iyo hubka kale ee f r g da ay ka mid tahay dadka deegaanka oo isugu jiray xoolo dhaqato haween iyo caruur way u dulqaadan waayeen culayskii saarnaa habeennimadaasi go-aan waxay ku gaareen inay dooxada galaan dooxada marka la galo xaaladdu way kulushahay keliya waxay ku qasabtay inay dagaalama oy iska dhiciyaan ciidamada taas ayaana keentay in dagaalkani iyo dhibkan uu dhaco joseph danok ayaa waxa uu sheegay inay marka horeba habbooneed in lagala tashado in marka loo dirayo ciidamada deegaankaasi waxaynu filaynay in lagu wargeliyo dhammaan haddaynu nahay hogaamiyaasha ka soo jeedo deegaankaasi turkana in mar walboo ciidamo loo dirayo ama howlgal lagu samaynayo deegaanadaasi nalagu wargeliyo si markaasi annaguna dadka annagan u wargelino hadalka ka soo yeeray mudanayaasha laga soo doorto deegaanka turkana ayaa waxa uu noqonayaa mid dhawaaq iyo qaylidhaan fara badan ay ka muujiyaan hay-adaha xaquuqul insaanka ee dalkani kenya taasoo keentay in qaar ka tirsan hay-adahaasi ay dowladda dalkani kenya ka codsadaan tan in baaritaan lagu sameeyo mudanayaashaasi madaxweynaha dalkani kenya mooyi kibaki ahna taliyaha ciidanka dalkani kenya ayaa amar waxa uu ku siiyey ciidamada militariga inay gudaha u galaan soona qabqabtaan ciddii ka dambeysay dilka loo geystay afartan iyo sideedaasi sargaal master nanok ayaa waxa uu aaminsan yahay in ciidamada booliiska ee dalkani kenya ay yihiin kuwa si gaar ah u taageero dad gaar ah kana soo horjeeda qoomiyadaha qaar uma malaynayo inay yihiin kuwa dadka u siman waxaan filayaa inay yihiin kuwa dhinac la jiro mar walbana waxay la jiraan kooxo si gaara loo siyaaseeyey si kastaba haatee ciidamada dowladda dalkani kenya ayaa ilaa iyo iminka waxay xabsiga ku hayaan mudanayaasha dowladda hoose deegaankaasi laga soo doorto iyo weliba caaqilka deegaankaasi waxaana dadka deegaankaasi ay ka muujinayaan cabsi ballaaran ciidamada kusoo wajahan ee militariga ee lagu soo daabulaya diyaaradaha militariga ee dul heehaabaya maalinba maalinta kasii dambeyso tani waxay caddaynaysaa in amniganaga gudaha gebi ahaanba uu noqday mid lagu guldaraystay xadgudub walba oo lagu sameeyo dadka reer turkana een waxba galabsanin waxaa dusha saaranayo madaxweynaha dalkani kenya ahna hogaamiyaha ciidamada dalkani kenya tviyada dalkani kenya ayaa sidoo kale waxay tusayaan dadka deegaanka reer turkana oo qax muujinayo iyadoo ilaa iyo iminkana la xaqiijiyey ilaa iyo saddex kun oo qoys inay ka qaxeen deegaanka turkana gaar ahaan deegaanka bragwi oo ah halka xasuuqan ballaaran uu ka dhacay dilka loo geystay ciidamada booliiska ee dalkani kenya ayaa waxa uu noqonayaa dilkii ugu ballaarnaa ee ciidamada booliiska ee dalkani kenya ebed loogu geystay gudaha dalkani kenya taasi oo ku keentay kenyaanka inay su-aalo badan iska weydiiyaan maxamed faarax shire v o a gaarisa